dadka ku nool magaalooyinka ayaa in badan oo ka mid ah caadooyinka iyo dhaqanka soomaalida waxa ay la wadaagaan bulshada reer miyiga ah sida dhinacyada guurka habka magaha loo kala qaato dumaasha ama xigsiisinka gabdhaha godobtirka loo bixiyo isticmaalka daawo dhaqameedka garta xidhigiska iyo wixii la mid ah arrimahan ayaa la sheegaa in ay leeyihiin xeer aan qoraal lahayn oo soo jireen ah oo jiilba jiil u gudbiyey cabdiqani axmed gurxan ayaa sharaxaya caadooyinka iyo dhaqamada ee miyiga iyo magaaladuba ay wadaagaan dhaqamada waagii hore waxaa jiray gabdhaha waa la isweydiisan jiray baadiyaha ardaagal iyo waxbaa la samayn jiray hadda magaaladiina ardaagalkii wuu ka jiraa hudheel baa la tegaya waa la xirxiranaya gabadhii baa la isweydiisanaya gabaati baa yarad wax la yidhahdo baa la isweydiisanaya sooriyadii baa la bixinaya habarta ma garanaysaa hooyada waa dhaqan lama taabtaana ma guuraana miyiga iyo magaalada labadu waa sidaa gabadhu hadday ninka ka dhimato magaalana haddeer waxa soo gashay xigsiisan in la siiyo ninkii gabadhii weyba jirtaa hadda miyina horey uga jirtay wax asaasa oo baadiya kusoo dhaqmi jiray laakiin magaaladiina way ka bilaabantay dumaasha iyadu waa isla mid iyo xigsiisanku gelbiska baadiya waxaa laga gelbiyaa dumarka waagi horese waxa lagu gelbin jiray lug iyo mara la xirto daaha iyo buraanburo iyo dumar baa cayaari jiray oo kaxayn jiray hadda baabuur baa lagu gelbiyaa miyiga magaaladana waa lagu gelbinayaa iyadana baabuurtii oo waxa weeye taasna waa ka walaaloobeen mataanay ka noqdeen miyi iyo magaalo macnaha roobku markuu da'ayo soomaalidu faraha kuma fiiqdo arrimaha miyiga iyo magaalada ma laga isticmaalaa waxaa la yidhahdaa farti ku go'day farta ka daa far inaad ku fiiqdo lama ogola gacantaadu sidii feerkii u duuban baale roobkaas halkaasu ka da'aya hadda magaaladana way ka jirtaa guryaha dabaqyadaa baa loo baxaa roobka laakiin far kuma fiiqin kadhid gacantaadoo duuban oo sidii feerkii u duuban waa inaa waa nin lala soo ballamay baa taa marka dhaqankaasi miyi iyo magaalo labadaba wuu ka jiraa cabdiqaniga maxaad kaloo xasuusan karnaa oo dhaqamadooda miyiga iyo magaaladaba maaragtay soomaalidu iskala mid ka yihiin waxa weeye waxaa ka mida martisoorkii martisoor waxaa laga heliyi jiray miyi reer baad ugu hoyanaysaa laba nin saddex nin neef baa layniin loogaya habeenkii bustayaawabaa layna siinaya midda kale soo dhoweyn fiican ayaa miyig weligiiba iska lahaa hadeerna uu leeyahay magaaladuna sidoo kale xoolodhaqatada soomaalida ee miyiga iyo magaaladuba waxa ay leeyihiin dhaqan ay ku soo riyeeyaan martida socotada ah ee la kulma xilliyada ay xoolaha maalayaan iyo caadooyin ka reeban xoolaha cumar maxamed axmed oo ka mid ah dhallinyarada horjoogayaasha ka ah geela lagu dhaqdo daafaha magaalada boosaaso ayaa sharaxaya qofkii yimaadaa wuxuu iga mudan yahay dhaqankii geelu lahaan jiray in golaha qofka yimaada aan caanaha laga iibin calooshiisa u dhamo wixii u dhami karay waa garta marka miyiga xeerkaasaa yaal magaaladana xeerkaasa magaalada xeerkaasa yaal miyigana xeerkaas caanaha hadday kaa xumaadaan dabcan ama bahal ama wuxuun kaaga dhacaan xagaad ku daadinaysa iyagana sidoo kale caano hadday xumaadaan waxaa bannaanka looma ogola in lagu daadiyo meel bannaan cagta dadku marayso mus meel musa oo geedle baa lagu daadiya dhexdiisa maxaad aaminsan tahay haddii caanaha aad meel bannaan ku daadiso in ay wixii marna cuno yihiin marna xoolahaaba loo odhan jiray geela waxaaba loohan jiray waa bar maraya haddii lagu daadiyo caanahiisa bannaanka arigana ma sidoo kale ayaa arigana waa sidoo kale xoolaha waxaa weeye caanahooda waa la xafidaa meel hataa ladil la shubaya mus baa lagu shubaa iyo meel ooda iyo meel aan cagtu marayn bulshada reer guuraagu waxa ay caan ku yihiin inay aqalkooda ka hor samaystaan ardaa ama xayndaab lagu caweeyo inta badan dhismayaasha magaaladana waxaa lagu arkaa xayndaab laga soo minguuriyey baadiyaha oo dhismaha guriga laga hor dhisay sidaasi waxaa v o eeda u sheegay mahad maxamuud jabiye oo ku nool magaalada boosaaso dhaqamada ka soo guuriyey miyiga oo magaalada u soo guuriyay waxaan ka xusi karaa magaaladu sida aynu wada ognahay waa meel ay mujtamac badan oo kala duwana degan yihiin waxayna ka kooban tahay guryo waxay doonaan ha ka samaysnaadeen ama dhagax ha ka samaysnaadeen jingada ka samaysnaadeen guryahaasna inta udhexaysa waxa leeyahay waddo waa meel ay maraan baabuurta iyo dadku marka waxaad arkaysaa qof baa meherad ka samaysanaya meel ka mid a magaalada markuu meheradaas samaysto ku ekaan maayo meheradiisa wuxuu bilaabayaa inuu bannaanka u soo baxo oo meel foosta dhigto meelna dhuxusha dhigto meel qoryo dhigto meel dabka ku shito meelna alaab kale dhigto arrintaasoo dhibaato ku keenaysa magaalada dhinaca foolxumada hadday noqoto iyo ciriiriga labadaba marka arrintaa waxaan odhan karaa waa dhaqan miyi ninka reer miyigu markuu meel dego sida caadada ah wuxuu sameeyaa dhowr meelood oo kala duwan ayuu meelna xerada ariga ka dhisaa meelna xerada riyaha meel xerada idaha meel xerada geela meel aqalku ka dhistaa meel alaabuu dhigtaa waayo meel furan buu joogaa laakiin magaalada waxay ahayd qofku meeradda uu kiraystay ama uu shaqada uu ka qabsanayo gudaheeda inuu ku ekaado sida nidaamka caalamku uu yahay haddaba ugu dambayntii caadooyinka soomaalida ee miyiga iyo magaaladuba ay ka midaysan yihiin sida dumaasha yaradka xidigiska gabdhaha godobtirka loo bixiyo maxay ka qabtaa diinta islaamku sheikh cabdirasaaq xasan xuseen ayaa inoo sharaxaya mar haddii caadadu xun tahay shareecadu khilaafsantahay maalan hadda waxaa ka mid ah waxyaalaha roobka waxay yidhaahdaan farta maalan laguma fiiqaayo waxaa ka mid ah caadaadka xun xidiga layidhah hadday xidigahaas mataqana soo baxaan roobka ama da'ahaya oo jaahiliyada qaarkood ama oo shirki kuu keeni kara qaar waxay tilmaamahayaan oo kale haddii xidigahaas ay soo baxaan ama dabaylaha noocaas abaar baa dhacaysa iyo waxyaalahaasoo dhan ma bannaana waxaa ka mid ah caadaadka wax dhiboo daariga ah gabdhaha oo loo isticmaalo gudniinkan fircooniga waxaa ka mid ah maxaanku idhaahdaa xigsiisanka oo gabadha lagu khasbahayo oo maxaa yeele qur-aanku wuxuu leeyahay ma bannaana walaa yaxilu lakum an taritu nisa karha haweenka inaad khasab ku dhaxashaan ma bannaana waa ilaahay waa diiday dhaxal ma galaan haweenku waxa weeye hadday gabadhu raalli iyadoo noqoto inay ilmihii xanaanayso ahlan wasahlan waxaa kaloo ka mid a godobtirka hadda lagu khasbayo gabdhaha hadday gabadhu raalli iyadoo noqoto oo sulxi iyo dadka heshiisiisan shareecadu waa ogoshahay laakiin khasab looga dhiga gabadhii oo aan rabin wahaakada guurkana gabadha qof ayna rabin in khasab looga dhiga shareecada islaamka xoolo la danaynaya shareecada islaamku ma ogolo shiikh ka waran yaradka ma banaan yahay yaradku shareecada islaamku ma qabto ninka hadduu reerka la xidido oo isagu xurmeeyo oo xurmo uu siiyo oo isagu garto haa laakiin markii shardi laga dhaga dhigo gabadhii wax la gadayo haddaa intaa isin kugu meherin maayo islaamku waxa ma ogola gabadhan lasoo koriyo lasoo barbaariyo waalidkeed xushmad iyo xurmo inay ku leeyihiin isagaa laga rabaa laakiin waalidka inuu shardi ka dhigo ma aha u noqdo dhaqanka soomaalida ayaa ah mid salka ku haya falka xilliyada ay dhallinyaradu guursadaan ama ay dhacaan dhibaatooyinka sida dilalka dhaawaca iyo arrimo kale oo badan oo bulshada soomaaliyeed miyi iyo magaalaba ay ka midaysan yihiin faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso